بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuudda sahaynada oo la filayo in saacadaha soo socda ay kala saxiixdaan heshiis xabad joojin iyo mid maxaabiis isweydaarsi ah mas-uuliyiin sahaynada ka tirsan oo sheegay inay ku qasbanaadeen aqbalidda ihaano dagaal iyo tramp oo cadaadis saaraya netanyahu waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey wadahadallada iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada dooxa waa sidee xaaladda dhabta ah ee gobolka kaliforniya uu ka socdo dab khasaare badan dheliyey iyo mid ka mid ah carruurta madaxweynihii hore ee maraykanka oo sheegay in musiibada ku dhacday ee iyaga gacmahooda ku samaysteen benyamin netanyahu oo cadaadis xooggan kala kulmaya madaxweynaha cusub ee maraykanka haddaba sidee guuldarrada khaza u kala geysay xulufadii cudwaanka jabaan oo dhabarka aadisay xidhiirkii ganacsi ee washington gacansaar fiicanna la yeelatay shiinaha tirada dhimasho ee ciidanka waqooyiga kuuriya ka soo gaartay dagaalka yukrein oo korortay maxaan ka naqaanaa jasiiradda greenlan ee maraykanka uu doonayo inuu kala wareego dowladda denmark maxaase ka jira in jasiiraddani ay leedahay keedad shidaal oo aan weli la qodin qodobbadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda magaalada khaza laguna gaaro heshiis maxaabiis isdhaafsi iyo mid xabad joojineed maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin ayay wararku sheegayaan in gacanta loo geliyey dukumiintiyadii ugu dambeeyey ee ay ku qornaayeen qodobada heshiiska uu ka kooban yahay iyadoo saacadaha soo socda la filayo in heshiiska qalinka lagu dugo lana soo gebagabeeyo dagaalka khaza ka socda muddada ka badan halka sano haddaba wararkii ugu dambeeyey ee wadahadalladaas waxaan ka waraysannay oo barnaamijka nagala qaybgelaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed soo dhowow wadahadalladu halkee ayay marayaan dooxana sidee ayay maanta wax uga socdaan
bismillaah aad baad u mahadsan tahay suhayb warbaahinta caalamiga ah iyo midda mandiqadda ayaa faafinaysa in eh, meel gebagebe ah ay marayaan wadahadallo u dhexeeya xoogaga muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta filistiin ujeedkuna waa in lasoo gebagabeeyo dagaalka eh, wax ka badan sanad iyo eh, laba bilood ka socda eh, magaalada khaza ee dhulka filistiin En, wararku waxay sheegayaan in dhinacyadu ay ku kulansan yihiin en, magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar halkaas oo en, lagu qodobeeyey heshiiskan la filayo in dagaalka magaalada khaza lagu soo gebagabeeyo Eh, ilwareedyo ayaa sheegaya in heshiiskan oo garwadeen ay ka yihiin eh, dowladaha maraykanka qatar iyo masar uu marxalad xasaasi ah gaaray shalay gelinkii dambe lana filayo in dabayaaqada isbuucan lasoo gabagabeeyey wadahadalada ayna kusoo dhammaadaan in xabad joojin la saxiixo kadibna dhinacyadu maxaabiista ay isdhaafsadaan kadibna sidaasna shacabka magaalada khaza ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii waraarku waxay sheegayaan in ergeyga maraykanka u qaabilsan mandiqada bariga dhexe gaar ahaan donald trump uu tegey magaalada talaabiib halkaas oo kulamo uu kula soo qaatay benyamin netanyahu kadibna magaalada dooxa uu kula kulmay isla wafdiga yuhuudda wadahadalada u qaabilsan uuna ku cadaadiyey in heshiiskaas ay ogolaadaan oo ay saxiixaan waxaa la leeyahay amerikaanka hadda waxay doonayaan inay iska khafiifiyaan cadaadiska siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee ay ku bixinayaan dagaalka magaalada khaza ayna soo gebagabeeyaan dagaalkaas donald trump oo xilligii doorashadiisa halkudhig ka dhigtay in dagaalka khaza uu soo gebagabeynayo ayaa dadaal weyn ku bixinaya ayaa leeyahay in la miro dhalayo heshiiskan sohebo arrinta xusuuda mudan waxay tahay in hadda dib loogu laabtay sanad ka hor waxyaabihii laysku mari la'aa gaar ahaan kooxaha muqaawamada filistiin qodobadii ay ku dheganaayeen oo ay doonayeen in la xaqiijiyo ay hadda yuhuuddu ay dib ugu soo laabteen oo xaqiijinayaan ayaa leeyahay warbaahintu waxay sheegayaan in ismaaciil haniya madaxii xafiiska siyaasadda dibadda ee kooxaha muqaawamada qodobadii gacmihiisa uu ku dejiyey hadda laga wada hadlayo oo iyagii lagu gorgortamayo marka arrimahaas ayaa si aad ah loo hadalhaya waa gartay maxmed sida warbaahinada qaar ay ku warramayeen dowladda qatar oo ah midda dhexdhexadinaysa dhinacyada waxay wefdiga ka socda maamulka gumaystaha yuhuudda iyo sidoo kale kan kooxaha siyaasadda muqaawamada filistiin ay gacanta u gelisay dukumentiyadii ugu dambeeyey ee ay ku qornaayeen qodobada heshiiska dabcan maxay yihiin qodobada laisla ogol yahay iyo kuwa ay weli doodda ay ka taagan tahay
suheyb waa mahadsan tahay inkastoo dhinacyadu weli aysan xaqiijin boqolkiiba boqol saxnimada bunuudan aba qodobadan warbaahinta loo dusiiyey laakiin waxaa ka mid ah in howlgallada militari ama dagaalada la joojiyo in ciidamada yahuudda ay ka insixaabaan oo ay ka baxaan xaafadaha dadka ay degan yihiin ee isku raranka ah in yahuuddu ay joojiso duqeymaha xagga cirka muddo ku siman toban saacadood maalin walba kadibna la ogolaado in dadka barakacayaasha ay dib ugu soo laabtaan xaafadahooda si tartiib tartiib ah in afartan iyo laba maalmood xabadjoojintaas marka ay socoto lasii kordhiyo in soddon iyo saddex ka mid ah maxaabiista yahuudda oo ay ka mid yihiin ciidamo iyo dad madani ah ee kooxaha muqaawamadu sii daayaan iyo in ciidamada yahuudda ay sii daayaan kumanaan maxaabiis ah warordhaca waxay sheegayaan in yahuuddu ay sii dayn doonaan kun maxaabiis ah tobankaas maalmood ee ugu horeysay xabadjoojinta maalin walba waxaa loo asteeyey in lix boqol oo ah gaadiidka shaaximan ee gargaarka wada ee magaalada khaza ay galaan halkaasna dadka ay gargaar gaarsiiyaan waxaa la sheegayaa in heshiiskan xabadjoojinta ah iyo dagaalka khazaba lagu soo gabagabayn doono boqol lix iyo labaatan maalmood sidoo kale qodobada lagu heshiiye waxaa ka mid ah in dib u hagaajin lagu sameeyo kaydadka korontada sida dabdhaliyaasha in cuntada muhiimka iyo daawada magaalada la geliyo in dib loo dhiso magaalada khaza in dhinacyadu xabadjoojinta ay u bedelaan in lasoo gabagabeeyo dagaalka magaalada khaza sidoo kale suheybo waxaa xusid mudan in benyamin netanyahu isagoo duuleysan hadda uu ogolaaday in ciidankiisa uu kala baxo mandiqada loo yaqaano salaaxudiin amba philadelphia aaggan wuxuu ahaa aaggii wadahadaladii hore lix jeer wax ka badan ay u burbureen oo yahuuddu ay sheegayaan in haba yaraatee aysan ka gorgortamin doonin inay haystaan mandiqada philadelphia amba salaaxudiin sidoo kale qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in ciidanka yahuudda ay ka baxaan macbarka lagu magacaabo natasaarim ee bartamaha magaalada khaza kaas oo muhiim u ahaa wuxuuna ahaa aag kale oo yahuuddu ay diidayeen kal hore inay isaga insixaabaan hadda waxaa laleeyahay way ogolaadeen inay ka insixaabaan kooxaha muqaawamadan waxaa loo sii dayn doonaa dad ka badan saddex kun oo maxbuus hadda dadka lasii daynaya waxaa ku jira dad sanado badan xidhnaa oo xukuno adag ay ku dhaceen wax ka badan labaatan sano qaar ayaa xirnaa qaarkood waxay ka mid ahaayeen saraakiisha muqaamada qaarkood waa aqoon-yahano qaarkood waa dhaqaatiir qaarkoodna waxayba ka mid ahaayeen kawaadirta bulshada rayidka ee magaalada khaza kuwaas oo yahuuddu horey u xireen dad lagu qabtay deegaanada khaliil khan yunis iyo mandiqada loo yaqaano adif al qarbiya ama daanta galbeed ayaa ka mid ah yacni waxaa la leeyahay qodobadii hore ee hogaamiyaashii kooxaha muqaawamada ee la dilay ay gacantooda ugu qoreen ee yahuuddu ay diidayeen inay ogolaadaan ayaa hadda heshiiska ku jira oo netanyahu lagu qasbay wasiirka maaliyadda yahuudda oo ah nin xagjir ah wuxuu arrintan ku tilmaamay dhabarjab weyn isagoo waxba kama jiraan kasoo qaaday kumanaankii askarta ee la dilay qarashkii faraha badnaa ee ku baxay dagaalkan wuxuu leeyahay waa nolo gacan qabtay kooxaha argagixisada oo ula jeeda kooxaha muqaawamada heshiiskan haddii uu dhaqan galo oo ay dhab noqoto waxay guul weyn u tahay shacabka magaalada khaza oo runtii muujiyey sida ay u sabreen u dhabar adeygeen ayna noqdeen qalcad adag oo islaamka eelkiisa laga difaaco waxaan ogeynay cadaadiska aadka u ballaarnaa ee kufriga dunida iyo dowladaha dabaaqiidda mandiqada ay saareen reer khaza inay isdhiibaan oo bilowgii hore ee dagaalka baaqyada soo baxaya waxay sheegayeen inay u hoggaansamaan rabitaanka benyamin netanyahu sidaasna dagaalka lagu joojiyo warbaahinta yahuudda waxay soo qaadanayaan falanqeeyayaal iyo saraakiil ka tirsan ciidanka militariga yahuudda dhammaantoodna sahayinadu runtii way qoomamaynayaan waxay leeyihiin waxaan haddana lasoo hordhigay aanan diidi karin runtii waa mid dhabarjab nagu ah waxaana ka mid ah in netanyahu hore uu u sheegay in aysan ka bixinin magaalada khaza ilaa ay ka tirtiraan kooxaha muqaawamada yahuuddu hadda waxay leeyihiin muqaawamadu xilligii aan weerarayn hadda way ka awood badan yihiin marka loo eego walxaha qarxa iyo khasaaraha ciidamada sahayinada u geysanayeen maalmihii lasoo dhaafay shan askari toban askari shan iyo labaatan askari ilaa iyo labaatan askari ayay u dhexaysay dhimashada ciidanka yahuudda afar iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay saxaafadda yahuudda waxay sheegaysaa in dhabarjabkii ugu xooganaa ee labada isbuuc ee lasoo dhaafay ciidanka yahuudda ay wajahayeen donald trump hogaamiyaha dowladda maraykanka xalay wuxuu faafiyey maqdac video ah oo uu kasoo muuqanaya in lagu magacaabo jeffrey sakis ninkan oo ah milyaadiir soo noqda dhowr jeer la taliyayaasha dhanka dhaqaalaha ee xukuumadaha qaaradda ee latin america iyo maraykanka wuxuu aflagaadeynaya netanyahu oo ku tilmaamaya inuu yahay inan garac laftigaas qalafsan isagoo adeegsanaya ayuu donald trump bartiisa social media ku faafiyey arrinkaasna wuxuu aad ugu careysiiyey dadka yahuudda alfaadda uu adeegsanayo trump ee ku aadan dhanka maamulka yahuudda sahyuuniyadda waxay muujinaysaa in hadda ay qasban yihiin sahayinada ay ku qasban yihiin heshiiskan inay saxiixaan waxaan la filayaa ka hor inta aan trump aan loo caleyma saarin xilka madaxtinimada maraykanka labaatanka bishan janawari heshiiskaas uu saxiixi doono trumpna kursiga uu ku fadhiisan doono iyadoo uu soo gabagabiyey dagaalka magaalada khaza jeffrey sakis hadallada uu adeegsanaya waxaa ka mid ah in mar walba iyagu ay ka difaacaan yahuudda xooga muqaamada ay ka difaacaan israa'iil waxa ugu yeeray xisbullah ay ka difaacaan iiraan ay ka difaacaan xamaas sidaas daraaddeedna iyagu aysan dhiigbax dhaqaale iyo mid military aysan kusii jiri karin netanyahuna si aad ah u weeraraya wuxuu oranayay ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii annaga ayaa kaa difaacayna weerarada adag aad kala kulmayseen awoodaha ka jira mandiqada bariga dhexe marka marka laysku soo xooriyo waxaa muuqata in maamulka maraykanka dagaalkan ka socda khaza uu kala kulmay fadeexad dhanka siyaasadda iyo militariga dhanka siyaasadda wuxuu kala kulmay bambaanooyinka halista ah ee lagu garaacayo shacabka magaalada khaza iyo muuqaalada laga soo qaadayo caruurta iyo dadka marasta ah ee guryahooda lagu dumiyey lana xasuuqay ayaa dunida oo idil waxay tuseen bahalnimada maraykanka iyo inay been tahay wixii ay sheeganayeen ahaa ilaalinta xuquuqul insaanka xataa dadkii gaalada ahaa ee reer galbeedka ayaa arrintan amerikaanka ku fadeexadeynaya oo bannaanka soo dhigay in bambaanooyinkan lagu garaacayo shacabka magaalada khaza maraykanka uu siinaya yahuudda waxaan ogeynay kacdoonkii ay dhigeen ardayda jaamacadaha ee dalka maraykanka dhaqaalihii maraykanka uu sii hoobanayo arrimahaas oo isbiirsaday waxay sababeen in hadda maamulka maraykanka uu garowsado in dagaalka khaza uu soo gabagabeeyey كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkan ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa maqaal lagu qoray joornaalka maalinlaha ah ee new york times oo lagu iftiimiyey xaqiiqda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadkii ku noolaa gobolka californiya ee uu weli dabka ka holcayo maqaalkan oo ay qalinka u qaadatay haweenay uu dhalay madaxweynihii hore ee maraykanka ronald reagan ayaa lagu sheegay in ameerikaankii degganaa los angeles iyo xaafadaha ku dhowdhow ay maanta yihiin kuwo murugo la deris ah noloshooduna ay isku beddeshay daqiiqado gudahooda iyadoona tamashlayntii ay isku rogtay gidaar fariisi iyo warbaahin la hadal waxaa maqaalka si gaar ahaaneed loogu soo hadal qaadayaa xaafadda specific blisides oo ay ku noolaayeen hantiilayaal fara badan iyo shakhsiyaad magac ku dhex leh internetka waxaana sida lagu warramayaa meesha ku basbeelay guryo qaali ahaa oo uu ku jiro midkii ugu qaalisanaa guud ahaan los angeles waxaan ku nooleen specific blisides halkaas oo ahayd mid aad u xasiloon run ahaantiina waxaan hadda weynay wax walba waxaa sidaas tiri haweeneyda uu dhalay madaxweynihii hore ee maraykanka ronald reagan bulshada ameerikaanka ah ayaa weli la amakaagsan ciqaabtan ku habsatay tan iyo talaadadii hore ee ilaa hadda ay xakameyn la adahay dowladdooda waxaana daqiiqad walba la soo warinayaa korarka khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay dabkan weli ka holcaya gobolka californiya gaar ahaan magaalada los angeles iyo kuwa kale ee ku hareeraysan israa'iil ma ka takhallusi kartaa ku tiirsanaashiyaheeda maraykanka waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska washington post waxaa ugu horrayntii majalladda xogteeda lagu sheegayaa in xukuumadda benyamin netanyahu ay isku dayeyso waayahan dambe inay ka xoobsiibato xayndaabka maraykanka marka laga hadlayo kaalmada militari iyadoona hadda malaayiin dollar ku bixinaysa sidii ay u soo saaran lahayd bambooyinka culculus si ay uga maaranta kuwa ay ka hesha dhanka xukuumadda washington waa sida hadalka loo dhige waxaa sidoo kale lagu warramayaa in maamulka yuhuudda uu si guud ahaaneed uga baqanayo ku tiirsanaashiyaha dhanka hubka ee maraykanka iyo waddamada kale ee reer yurub iyadoona netanyahu lagu warramaya in hadda uu ku jiro raadinta waddooyin kale oo uu iskiisa wax ugu soo saaranayo middaas oo lagu tilmaamay inay tahay mid ka fog suhdinta suuragalnimada iyadoo wax lagu dhisanayo dagaalka qaraar ee uu lugaha kula jira kayaanka sahaynada waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegayaa inay suuragal aysan ahayn in maamulka isku magacaabay israa'iil uu ka takhalluso ku tiirsanaashiyaha maraykanka iyadoona ay xusid mudan tahay in maalmo ka hor uu dhacayo heshiis sahaynada loogu soo saarayo hub ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya ilaa laba boqol toddobaatan iyo shan milyan oo dollar taasoo muujinaysa baahida ay weli yuhuudda u qabaan xidhiirka maraykanka jabaan oo damacyada maraykanka dhabarka u jeedisay taa beddelkeedna wanaajinaysa xidhiirka ay la leedahay shiinaha waa qodobka xigay aan maanta ku soo qaadan doonna xubinta sida lagu warramaya waxaa sii xumaanaya cilaaqaadka u dhexeeya xukuumadaha Tookiyo iyo Washington si gaar ahaaneed midka ganacsiga waxaana dowladda Japan waayahan dambe garabka u raaricinaysaa misana ay danaynaysaa wanaajinta xiriirka ganacsi ee ay la leedahay Shiinaha arrinka sababay in Japan ay dhabarka aadisay inta badan danaha ganacsi ee Mareykanka ayaa lagu warramayaa inuu ka soo askumay war ka soo baxay xukuumadda Washington oo ahaa in shirkadda Nippon Steel oo laga leeyahay dalka Japan lagu wareejiyo kambaniga US Steel oo laga leeyahay dalka Maraykanka taasoo ay ka carootay xukuumadda Tokyo wixii markaas ka dambeeyey waxaa nuxuusay xiriirka Maraykanka iyo Jaban ee dhanka ganacsiga iyadoona xukuumadda Tokyo ay wanaajinaysay xiriirka ganacsi ee ay la leedahay Shiinaha oo sidaan ognahay ah cadowga koowaad ee uu Maraykanku leeyahay marka laga hadlayo suuqyada ganacsi iyo saamiyada caalamiga ah sidoo kale Jaban ayaa hadda qorsheynaysa soo dhoweyn ay u sameynayso madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo bisha February ee soo aadan lagu waday inuu gaaro gudaha dalka Japan taasoo sii kicin doonta carada Maraykanka siina kala fogeyn doonta isfahankii ganacsi ee ka dhexeeyay inta muddada ah xukuumadaha Tokyo iyo Washington markan iyo qodobka xiga xubinta sida uu daabacay wargeyska Yonhap waxaa lagu warramayaa in tobaniya askari oo ka tirsan xukuumadda Pyongyang lagu dilay jiidaha hore ee dagaalka tan iyo markii ay bilaabeen inay ka barbar dagaalamaan ciidanka ruushka jornaalka oo soo xiganaya hay-adda sirdoonka kuuriyada koonfureed ee n i s ayaa tibaaxaya in ugu yaraan ilaa saddex boqol oo askari oo ka tirsan kuuriyada waqooyi lagu dilay jiidaha hore ee ukraine halka in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo askari oo kalena la dhaawacay intii ay socdeen howlgallada ka dhanka ah ciidanka ukraine waxaa intaasi sii dheer askar aanan ilaa hadda lahayn raq iyo ruux toona midaas oo ay weli ka walaacsan tahay dowladda kuuriyada waqooyi halka maalmo ka horna ay askarta Ukraine sheegeen in gacanta ay ku dhigeen ilaa laba askari oo Kuuriyaan ah. Waxaa warbixinta wargeyska Yonhap sidoo kale lagu sheegayaa in Kuuriyada waqooyi ay askarteeda ku amartay inay isdilaan haddii xaaladda dagaalka ay ku adkaato si ay uga fogaadaan in gacanta lagu dhigo iyagoo nool. Taasoo lagu warramaya inay siyaadin karto tirada dhimasho ee soo gaartay askarta Kim Jong-un. ugu dambeyntii waxaa lagu warramayaa in ciidanka gacanta lagu dhigay ee ka soo jeeda Kuuriyada waqooyi ay diidan yihiin in dib ay ugu laabtaan dalkooda iyagoona hadda xukuumadda Kiev ka dalbanaya inay ku sii sugnaadaan gudaha Ukraine taasoo muujinaysa in inta badan ciidanka Kuuriyada waqooyi qaab qasab ah loogu soo daadgureeyay furimaha dagaalka weliba iyagoo aanan ka haysan wax aragti ah aqoon dheeri ahna aanan u lahayn dhulka la doonaya in lagu loolamo guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda animikana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag maxaan ka naqaanaa jasiiradda greenland ee dowladda maraykanka ay doonayso inay kala wareegto denmark maxaase ka jira in jasiiraddan ay leedahay keedad shidaal oo aan weli la qodin warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir greenland waa jasiirad muhiim ah oo dhacda inta u dhexaysa badda barafaysan ee waqooyiga iyo badda atlantiga ee waqooyi waxay ka mid tahay meelaha ugu masaaxada weyn adduunka iyadoona la sheego inay tahay jasiiradda ugu weyn guud ahaan caalamka sidaasoo ay tahay haddana waa midda ugu dadka yar tirada dadka ku nool ayaana lagu qiyaasaa konton iyo saddex kun oo ruux greenland waa deegaan leh ismaamul madax bannaan islamarkaana qayb ka ah dalka denmark waxaana uu haystaa awood maamul oo xoogan marka loo eego arrimaha gudaha halka denmark ay mas-uul ka tahay amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee jasiiradani masaaxo ahaan dhulkan waxaa inta badan hareeyey baraf aada u ballaaran taasoo ka dhigaysa mid muhiim ah marka laga hadlayo isbedelada cimilada barta barafka ee greenland waa tan labaad ee ugu weyn adduunka kadib marka laga yimaado qaaradda qudbiga ama barafaysan ee lamadegaanka ah waxaana ay saameyn weyn ku leedahay isbedelada heerkuulka iyo kororka heerarka badda dhanka kale waxaa jasiiradan dadka ku nool loogu yeeraa magaca inoit notat ama kalaalet notat oo ah erey lahjad maxalli ah oo lagu muujiyo in dhulkaas yahay deegaan si ka duwan dholalka lamadegaanka ah magaalada caasimada u ah bulshada degta halkan waxaa lagu magacaabaa nok greenland waa qayb ka mid ah qaaradda ameerikada waqooyi hase ahaatee deegaan ahaan iyo maamulba waxa uu qayb ka yahay qaaradda yurub maadaama uu yahay dhul taabacsan denmark waxaana ku faafsan dholal ballaaran oo kala duwan sida kuwo biyo badan leh iyo biyo iyo qaar aan si joogtaha biyo looga helin mowqic ahaan waxay greenland dhacdaa meel waqooyiga kaga bagan canada gaar ahaan bar u dhexeysa qudbiga lamadegaanka ah ee waqooyiga iyo badweynta atlantiga canada ayaa lagu sheegaa inuu yahay wadanka ugu dhow wuxuuna jasiiradani ka fog yahay keliya lix iyo labaatan kilomitir greenland iyo jasiiradda elismeyr waxaa u dhexeysa lix iyo labaatan kilomitir halkay ka fog tahay jasiiradan wadanka ugu soo dhow ee ku yaal qaaradda yurub oo ah iceland ugu yaraan saddex boqol iyo labaatan kilomitir gaar ahaan iyadoo loo eegayo marin biyoodka denmark jasiiradani waxaa ameerikada waqooyi ku xira xayndaab qayb ka ah badda oo aan sidaas u qoto dheereen kaasoo cumqigiisa lagu qiyaaso boqol iyo siddeetan mitir halka masaaxo ahaan greenland ay gaarto laba milyan boqol lixdan iyo lix kun iyo siddeetan iyo lix kilomitir oo squire ah waana jasiiradda ugu weyn caalamka waxaana dherarkeeda laga soo bilaabo waqooyi ilaa koonfur uu gaaraa laba kun iyo lix boqol iyo toddobaatan kilomitir halka bari ilaa galbeed uu yahay kun iyo konton kilomitir dhanka dadka deegaanka waxaa tir ahaan lagu qiyaasay sanadka lasoo dhaafay ee labada kun afar labaatanka ugu yaraan konton iyo lix kun oo ruux inta badan dadkaasi waxay ku nool yihiin labaatan boqolkiiba masaaxada jasiiradda gaar ahaan qaybta aan lahayn barafka kaasoo hareeyey badi masaaxada dhulkaasi dowladda denmark ayaa bulshada deegaankan waxa ay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ay siisay madax banaani si uu dhulkaas usii ahaado qeyb ka mid a boqortooyada denmark waxaana dowladdani qaadatay maamulka arrimaha dastuurka iyo xidhiirka dibadda oo uu sii dheeryahay difaaca halka greenland ay qaadatay mas-uuliyadda arrimaha horumarinta canshuuraha waxbarashada iyo daryeelka bulsho dhanka kale dowladda maraykanka waxay dadaal ugu jirtaa sidii ay ula wareegi lahayd jasiiradan waxaana donald trump oo ah madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu sheegay habkii uu ku helaba inuu u sacaynayo sidii maamulkiisa uu gacanta ugu soo dhigi lahaa dhulkaasi trump ayaa tan iyo muddaxoleedkiisii hore ee madaxtinimadiisii maraykanka wuxuu wada cadays si joogto ah iyo hadaljeedino uu ku dalbanayo jasiiradaasi isagoona sheegay in dhulkaasi uu ka damacsan yahay arrimo la xiriira danihiisa qaranka siduu warka u dhigay trump ma ahna hogaamiyihii ugu horeeyey usoo hanqaltaaga dhulkan balse waxaa sidoo kale damacan uga sii horeeyey nidaamka madaxweynihii hore ee dalkaasi andro johnson kaasoo sanadkii kun sideed boqol toddobayo lixdankii si aad ah u daneynayay qabsashada greenland sanadkii kun sagaal boqol iyo afartankii waxaa maraykanka uu ilaalo kusoo rogay jasiiradda xilli uu jarmalku gacanta ku hayay dalka denmark waxaa sidoo kale maraykanka xilligaasi jasiiradda uu ka samaystay saldhigyadii ugu caansanaa ee lagu xiray aaladaha la socodka ee raadarada hase ahaatee markii ugu horreysay ee uu maraykanku qaaday talaab uu ku doonayey in gebi ahaanba ula wareego jasiiradan waxay ahayd sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii kadib markii harri toroman oo ahaa madaxweynihii saddexi soddonaad ee maraykanka uu denmark usoo bandhigay lacag dhan boqol milyan oo dollar si ay jasiiradda ugu bedelato sidoo kale wuxuu hogaamiyahaas soo jeediyey gorgortan dhuleed oo la xidhiiray dhulal ku yaal gobolka alaska ee maraykanka si uu gorgortankaasi ugu xaqiijiyo la wareegitaanka deegaano ka mid ah greenland fatradiisii hore ee xukunka wuxuu donald trump isna uu dib usoo celiyey fikradda ah in dowladdiisa ay iibsato jasiiradan hase ahaatee waxaa soo jeedintaasi ka hor timid haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah denmark taas oo xilligaas iska diiday dalabka donald trump oo ay ku sheegtay mid aan macno lahayn oo aan la aqbali karin jawaabtaasi ayaa dhanka kale waxay dacarta ku kicisay trump waxaanay ku riixday in uu baajiyo booqasho uu ku tegi lahaa denmark isagoona mar uu hadlayay ku sheegay in dalabkiisa uu ahaa ganacsi balse cadu ku khasaartay ay ahayd dowladda denmark waxaa ka dambeeyey markii uu ku guulaystay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay maraykanka wuxuu mar kale soo celiyey isla fikraddii uu ku doonayay in jasiiradda greenland uu kusoo biiriyo dalka maraykanka wuxuu la wareegideeda ku sheegay in ay lama horaan u tahay amniga qaranka ee dalkaasi iyo sidoo warka u dhigay xorriyadda caalamka wuxuuna sheegay in waddo kasta uu u mari doono hirgelinta damiciisa isaga oo muujinaya inuu xitaa adeegsanayo awood militari sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa jasiiraddaasi
arrintaani waxay ka dhigneed heshiis ballaaran iyo isfaham ganacsi oo dhulka ah waxaa suurtagal ah inay dhici karaan waxyaabo badan oo aan hadda la filayn taasina waxay dhibaato ku ahaanaysaa denmark waxay iska khasaarisay toddoba boqoloo milyan oo dollar sannadkiiba sidaa darteed waxay dusha u ridan doontaa khasaare xooggan laakiin istaraatiijiyad ahaan haddii laga hadlo wuxuu arrinkani wax aad u wanaagsan u noqon karaa maraykanka aniga waxaan xaliif la ahaanayaa denmark waana taageerayaa sidoo kalena waan ilaalin doonaa
arrinkan ee durbadii buuxa xukuumadda copenhagen ee denmark ku riixay inay iclaamisay qorshe ay kusii kordhinayso godadka difaaca ee jasiiradda greenland mashruucaas oo ay ku bixinayso ugu yaraan hal bilyan iyo shan boqol milyan oo dollar dhankiisa qoyska boqortooyada ee maamulka jasiiradda greenland wuxuu bedelay shicaarkiisii rasmiga ee hadafkiisa u ahaa si uu maamulkooda ugu sii kobcin lahaa jasiiradda taasoo dadka ku nool ay cagacagaynayaan toddoba iyo konton kun islamarkaana ku hoos nool maamul gooni u taagan dhanka arrimaha bulshada marka laga hadlayo iyagoo aanu xarajo ama rabitaana ka qabin si ay u helaan madax banaani dhammaystiran moti ijidi waa ra-iisul wasaaraha greenland waxa uu sheegayaa in dhulkooda ay ka difaacanayaan maraykanka
ma doonayno in nagula tiriyo denmark sidoo kale raalli kama nihin inaan noqonno amerikan keliya waxaan ahaanaynaa dad u dhashay deegaankan oo aan tanaasulin shacabka greenland cid kale kuma halayn doonaan mustaqbalkooda oo isaga ayaa go'aamin doona
washington ruushka iyo shiinaha waxaa mid waliba mudnaan gaara siinaya sidii ula wareegi lahaa greenland iyagoo wata ujeedooyin ganacsi iyo kuwo istaraatiiji ah ahmiyadda jasiiradda greenland waxay cirka gashay wixii ka dambeeyey markii la xaqiijiyey in mantaqad ahaan ay cegaagaan kheyraad naadir ah sida dhagaxyadeeda oo laga helay macaadin qaali ah halka baaritaano fara badan oo la sameeyeyna lagu ogaaday in gudaha dhulkaasi ay ku keytan yihiin kamiyaad aada u badan oo gaas iyo nafto ah sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo kontonkii waxay greenland kasoo gudubtay marxaladii ay ahayd dhul gumaysi oo ay maamulaysa denmark iyadoona noqotay mid ka mid ah ismaamulada hoostaaga dowladdaasi hase ahaatee arrinkaasi waxaa barbar socday in dadkii asalka ahaa ee u dhashay jasiiraddan ay la kulmeen mid ka mid ah noocyada ugu xun ee isirsifaynta waxaana dhakhaatiirtii kasoo jeeda denmark ay cerbado rixmka kaga dhaca dumarka ay si aadaha ula dhex qaadeen kumanaan ka mid ah haweenka jasiiradda si ay uga hortagaan taranka bulshadaasi iyo dhalmada intaba waxaana muddadaasi ay ahayd intii lagu guda jiray kun sagaal boqol iyo kontomeyadii iyo lixdamaadka tallaabadaasina waxaa ka dhashay in deegaanka uusan marna xaqiijin koror dhanka dadka hoola tilmaami karo waxaa jasiiraddu ay noqotay goob ay ku loolamaan awoodo xoogan oo kale ah dowladaha maraykanka ruushka iyo shiinaha ugu dambeyn su-aasha la xiriirta mustaqbalka dhulkaasi waxa ay tahay dadka ku dhaqan jasiiraddan miyay ku guulaysan doonaan in ay ka hoosbaxaan maamulka denmark ee madaxa kaga taagan muddada dheer misena waxa uu trump ku guulaysan doonaa in iyaga iyo jasiiradooduba uu kusoo biiriyo khariirada dalka maraykanka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها